بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في موقف الإمام والمأموم فصل في موقف الإمام والمأموم السنة أن يقف الذكران فصاعدا خلف الإمام والذكر الواحد عن يمينه فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتأخران إن أمكن وإلا تقدم الإمام فصل كان شيخ وحو أغهد ليا mowqifka iyo meesha imaamka iyo ma'muumku ay istaagayaan markay salaada isku xihanayaan xagguu imaamku istaagayaa ma'muumkuse xagguu istaagayaa waxaa sunnaa buu yidhi an yaqifa adakaraani labada ragga ah inay istaagaan fasaacidan iyo wixii laba ka badan inay istaagaan khalfa alimaami imaamka gadaashi hadday laba nin yihiin iyo ka badan imaamka gadaashii bay istaagayaan wadakaru lwaaxidu halkan ninna wuxuu istaagayaa can yamiinihi ay can yamiini alimaam imaamka midigtiisuu istaagayaa fain jaaca aakhar hadduu mid kala yimaad hadda waa imaam iyo ma'muum keliya hadduu nin kala yimaado imaamka iyo ma'muumka wada taagan hadduu mid yimaad axrama waa ixraamanayaa oo salaaddii ayuu takbiirsanayaa kan gadaal ka yimid can yasaarihi ay can yasaari alimaami imaamka bidixdiisa uma yataaharaani kadibna gadaalay u baxayaan gadaalay u noqonayaan in amkana hadday suuro gasho wa ilaa haddii kale taqadama alimaamu haddaysan suuro gelin inay labadooda gadaal aadaan imaamkaa hormaraya sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay mowqifka ma'muumiinta hadday laba iyo ka badan yihiin waa khalfa alimaam imaamka gadaashiisay istaagayaan waa hadday laba raga yihiin imaamka gadaashiisa ayay istaagayaan hadday laba raga yihiin iyo wixii laba ka badan saddex afar shan toban intay doona ha noqdaan laakiin hadduu ma'muumku waaxid yahay xagguu istaagayaa can yamiin alimaam buu istaagayaa arrintaasina waxaa u daliila xadiidkii ibni cabbaas ee macruufka ahaa habeenkuu ku hoyday fii beyti maymuuna guriga habaryatii maymuuna cabdullahi ibni cabbaas radia allaahu canhu waxaan istaaga buu yidhi nebiga bidixdiisa calayhi salaatu wasalaam fa aqaamanii can yamiinih wuxuuna ijoojiyey midigtiisa bidixdii rasuulku istaagay calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa soo wareejiyey midigtiisuu keenay riwaayadaha qaar waxaa ku jirta dhagtuu iga qabtay buu yidhi markaasuu isoo wareejiyey fa aqaamanii can yamiinih midigtiisuu ijoojiyey buu inta soo wareejiyo midigtiisii keenay sunnada marka waxaa waaye hadduu ma'muumku hal raga uu yahay hal qof oo nina hadduu yahay wuxuu istaajinayaa ama uu istaagayaa imaamka midigtiisa hadduu mid kala yimaad labay noqdeen soo maaha marka laba hadday noqdaan gadaalay iskula baxayaan labadooda gadaal goormay u bixi karaan waa hadday fursaday gadaal uga bannaan tahay gadaashooda hadday bannaan tahay gadaalay u baxayaan haddaysan gadaal bannaanayn oo cidhiiri tahay laakiin imaamka hortiisa ay bannaan tahay imaamka maxaa laga rabaa an yataqadama asaa hor maraya oo hore u baxaya wa in xadara rijaalun wa sibyaanun wa nisaa wa in xadara rijaalun hadday rag soo xaadiraan wa sibyaanun iyo carruur wa nisaa'un iyo dumar taqadama arijaalu ragga ayaa hormaraya uma alsibyaanu kadibna carruurtaa ku xigsanaysa uma annisaa'u kadibna dumarka wa taqifu imaamatuhunna dumarka imaamadooduna waxay istaagaysaa wasطahunna dhexdooda haddii jamaacada waxa soo xaadiray ay ka kooban yihiin rag waaweyn iyo carruur iyo dumar sidee loo istaagaya raggaa soo hormaraya oo ah khalfa alimaam istaagaya yaa ku xigsanaya uma sibyaan kadibna carruurtaa ragga waaweyn ku xigaysa uma annisaa kadibna dumarka ayaa ku xigaya saasaa loo tartiibinaya xadiidkii anas radia allaahu canhu markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gurigooda yimid ee laba ragca uu dujinayay wuxuu yidhaahday fasafaftu ana walyatiimu khalfahu waalcajuuzu waraa'anaa buu aniga iyo agoonkii wiil yaroo agoonoo guriga wax ka joogay waxaan istaagnay buu yidhi rasuulka gadaashiisa waalcajuuzu waraa'ana cajuusadiina gadaasheenay istaagtay buu yidhi yacni annagay naga sii dambaysay ayaydiisa ula jeedaa waa mulayka waxaa kaloo la yidhi hooyadii waay labada waa lagu macneey hooyadii anas hooyadii radia allaahu canha umu sulaym ashaahid waxaa waay keligeeday saf istaagtay gadaashii raggayna istaagtay in sidaa loo tartiibinayo raggu u horeeyaan kadibna dumarku ay aan carruurtu ay ku xigaan waxay culammadu u deliishadeen qowlu nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam liyaliinii minkum ulu اlaxlaami waاnnuhaa uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ha igu soo xigsadaan buu yidhi ulu laxlaami waannuhaa dadka caqliga iyo garaadka u saaxiibka ah waa ragga waaweyn aniga ha igu soo xigsadaan buu yidhi kadibna kuwa ayaga kusii xiga macnuhu waxa waaye marka ragga waaweyn ha soo hormaraan wey ragga waaweyn ha soo hormaraan imaamka gadaashiisa waxaa loogu talagalay asalka inay u soo hormaraan oo ay ku tukadaan dadka waaweyn xigmadaha ku jirana waxaa ka mida bay yidhahdeen culummadu in imaamka la saxo waa ka mid waxaa ka mid a haddii imaamka masalan uu soo xasuusta inuu xadad ku dhacay yacni inuu xadad qabo uusan tahaaro qabin salaadda waa ka baxayaa soo ma waxaa la rabaa kuwa gadaashiisa ku jira inay salaadda beddelkii galaan salaaduna mas-uuliyad culus waay waxay u baahan tahay dad ehel u ah waxaa la booriyey marka uu rasuulku boorinayaa sala allahu calayhi wasalam in ragga waaweyn ay ku soo xigsadaan imaamka waxaa mas'alaha marka oo culummadu ay ka hadleen haddii raggii waaweynaa ee sharcigu booriyey inay soo hormaraan ay soo hormari waayaan dadka imaamka ku xigsanaya ee u dhowna ay carruur noqdaan carruurta ma la saarayaa oo ma dad waaweynaa la keenayaa mase dadka carruurta maadaama ay soo hormareen waxaa la leeyahay ayagaa u soo hormaray majliska qofkii majlis u soo hormarana asigaa u xaqnimo badan masaladaasi culummadu way isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen dadka waaweynaa lasoo hormarinayaa carruurtana dibaa la marinayaa hal xaaladay soo reebeen waxay yidhahdeen haddii carruurtaasi looga baqayo keligood hadday saf isla galaan inay fawdo sameeyaan ama ay buuqaan fi salaa markaasoo kale waxay yidhaahdeen la dibdhigi maayee dadka waaweynaa lagu kala dhex tuuraya labadii qofba hal cunugaa la dhex gelinaya labadii qofa weyn hal ciyaalka ka midaa la dhex gelinayaa si aysan isku arag ama aysan u sheekaysan taa waxay keenaysaa marka hadday maalan carruurtu badan yihiin rag waaweyn in sufuufta hore laga saaray keenaysaa soo maa si loo soo geliyo ilmihii dadka waaweynaa loo kala dhex geliyo raggii dadkii waaweynaa qaaraa dib loo dhigaya qaaraa carruurtii qaar lasoo hormarinayaa taasi waxay yidhahdeen waa lilxaajati waadaruura xaaje iyo daruura keentay oo waa la samaynaya laakiin asalka waxaa waayo bin carruurta in la dib dhigo dadka waaweyn ay soo hormaraan waa qowl qowl labaad waxaa wey dadka waaweyn sharcigu wuxuu ku booriyey inay soo hormaraan hadday soo hormari waayeen xaq uma lahan in carruurta looga saaro booskooda oo la yidhaahdo qof weynaa yimida ka kaca sax maahan bay yidhaahda axaadiida kusoo aroorta ku soo aroortay qofkii majlis u soo hormara fa huwa axaqu bihi sida xadiid ibnu cumar iyo axaadiida la midka ayay u deliishadeen qofkaana waxay dhaha saa usoo hormaray haba yaraado da-diisu ha yaraato oo xadiidkan xaggee la geenayaa liyaliinii minkum ululaxlaami wanuhaa xadiidkan waxay yidhahdeen xasi iyo boorrin bay ahayd dadkii waaweynaa buu nebigu boorriyey ayagaana ka soo bixi waayey wixii lagu boorriyey oo inay soo hormaraan marka horaa laga rabay inay u soo hormaraan sufuufta hore asheekh ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu rajaxayaa inaan laga saaraynin hadday soo hormaraan inaan laga saaraynin laakiin dadka waaweyn ayaga laga rabo inay isxilqaamaan oo marka hore soo hormaraan haddii ayse dhacdo inay carruurtu soo hormaraan markaasi wax dhibaato ah oo ay safka ku hayaanna aysan jirin waxay leeyihiin laga saari maayo ayagaa u soo horreeya u soo hormara meeshaas waxaana sidaa rajaxay kadalika jadu shaykh اlislaam ibnu teymiya raximah اllah abulbarakaat shaykhulislaam ibnu teymiya awowgiis asigana wuxuu rajaxay inaan laga saaraynin hadday soo hormaraan laakiin xadiidka liyaliini minkum ululaxlaami wanuha waa sida afdalka ah ee dadka waaweyn laga rabo oo nebiguna booriyey sala allahu alay wasalam inay soo hormaraan laakiin inay inta iska soo daahaan hadhowti yidhahdaan ilmaha boosaska ha noolaga kiciyo waxay yidhahdeen sax maa ayagaa soo horumar laga rabay uma annisaa'u kadibna dumarka ayaa ku xigsanaya khayru sufuufi الrijaali awaluhaa wa sharuhaa aakhiruhaa wa khayru sufuufi الnisaa'i aakhiruhaa wa sharuhaa awaluhaa taasuu yidhi nebi salى اllah alay slam sufuufta dumarka waxaa u khayr badan kuwa ugu dambeeya mar walbay rag ka fog yihiin waa ka khayr badan yihiin kuwa ragga u dhowey ka sokeeya waxaana ugu shar badan buu yidhi kuwa ugu horeeya sufuufta dumarka cagsigana waa ragga ragga waxaa sufuuftooda ugu khayr badan kuwa hora kuwa ugu horeeya waxaana ugu shar badan kuwa ugu dambeeya wuxuu yidhi shiikhu wataqifu imaamatuhunna wasطahunna dumar keliya markay isku jamaacaynsanayaan oo jamaaco ay wada tukanayaan midda imaamadda u ah waxay istaagaysaa wasطahunna dhexdooday istaagaysaa imaamatu nisaa mowqifkeeda iyo meeshay istaagayso waa safka dhexdiisa wa raggu soo imaamka ma horeeyo tan raggii dumarku waa ku kala duwan yihiin gabadhu waxay dhex istaagaysaa safkii halkaasay ka dhex dujinaysaa markay imaamad u tahay dumarka ay dumar dujinayso arrintan waxaa ku sugan aahaar can bacdi الصaxaaba radia allahu canhum rawa albayhaqiyu fi lkubraa rawa albayhaqiyu fi اlkubraa can caaئiشhata radia allahu canha rawa albayhaqiyu fi اlkubraa can caaئiشhata radia allahu canha أنها كانت تؤذن وتقيم أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن وروى ابن أبي شيبة وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق قتادة وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق قتادة عن أم الحسن عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء تأم النساء تقوم معهن في صفهن تقوم معهن في صفهن قال الألباني رحمه الله في تمام المنة قال الألباني رحمه الله في تمام المنة وبالجملة فهذه الآثار وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها فهذه الآثار صالحة للعمل بها البيهقي رحمه الله تعالى في الكبرى وحوري عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء عائشة رضي الله عنها way adimi jirtay wayna aqimi jirtay dumarkana way dujin jirtay meeshaan waxaa ku jira adin iyo aqim dumarku hadday keligood yihiin waa u mashruuc inay adimaan oo ay aqimaan ibnu cumar radia allaahu canhu waxaa la yidhi atu'adinu الnisaa dumarku ma adimayaan waa xanaaqay radia allaahu canhu su-aashaasi waa ka xanaaqay wuxuu yidhi a anhaa can اdikri ma anaa dadka dikriga ka reebaya buy soo adinka dikrullaahi ma ah dikri miyaan ka reebayaa buy see su-aashaas la ii weydiin karaa macna sideen uga reebayaa inay ilaahay xusaan oo ay adimaan dhexdooda marka caaisha radia allahu canha way adimi jirta way aqimi jirta wa taumu nisaa'a dumarkana way dujin jirta wa taqifu wasطahunna shaahidkeennu halkaan wa waxayna istaagi jirtay dumarka dhexdooda safkay dhex istaagi jirtay hore uma bixi mayso macnaha sida raggu hore ugu baxayaan ama imaamka uu hore ugu baxayo warawa ibn abi shayba wacabdurazaq min طariiqi khataada can umi اlxasan xasan albasri hooyadii wey magaceeda waxaa la yidhaahdaa khayra annahaa ra'at waxay aragtay uma salamata zawja الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam taumu الnisaa'a waxay aragtay umu salama oo xaaskii nebiga ah sala allahu calayhi wasalam oo dumarka dujinaysa taquumu macahunna waxay dumarka la istaagaysay fii safihinna safkooda dumarka macood ayay waxay la istaagaysay safkooda dhexdiisa sidaasayna salaada ku dujinaysa aharu caaisha iyo aharu umi salama labadu waa sugan yihiin waa aaahaar saxiixa wa wuxuu yidhi albani raximah اllah fii tamaami اlmina wa biاljumla macnaha marka hore aahaartaasu ka soo hadlay kadib wuxuu yihi biاljumla fahadihi اlaaaaru saalixaة lilcamali biha aahaartaani waa aahaar u suuban buu yidhi in lagu camal falo oo lagu dhaqmo aahaar sugan wey ashaaficiya raximahum ullah aahaartaasay deliishadeen mas'aladan u cuskadeen oo laga laga soo wariyey can aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam in markay dujinayaan safka dhexdiisa ay istaagi jireen wayukrahu waxaa la karaahiyaystaa buu yidhi sheikhu raximah اllah an yartafica mowqifu اlimaami cala alma'muumi wa caksuhu waxaa la karaahiyaystaa buu yidhi an yartafica inuu kor noqdo ou sara maro mowqifu limaami imaamka meeshuu istaagayay inay ka sara marto cala alma'muumi ma'muumka waa la karaahiyaystaa buu yidhi yacni imaamku inuu meel sara karo waa makruuh wa cagsuhu cagsigana waa makruuh cagsiga waa maxay inuu ma'muumka meel saro karo ilaa an yuriida alimaamu ilaa imaamku inuu doonayo mooyaane tacliimahum ayaga baridooda uu barayo afcaala salaati salaadda afcaasheeda arrintan uu soo reebayo hadduu soo reebi waayo xadiidaa qabsanaya soo maa xadiid abi saciidaa qabsanaya inuu soo reebo marka waa ku qasban yahay maxaa yeele xadiidkaasaa loo deliishan lahaa hadduusan soo reebi lahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam mimbaruu koray asoo saxaabadii dujinayo laakiin mimbarka muxuu u koray asaa caddeeya sababta u koray innamaa sanactu haadaa lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii arrintaa waxaan u sameeyey buu yidhi inaad igu dayataan salaadaydana aada barataan idan min baabi tacliimay ahayd ficil ahaan uu doonaya rasuulku sala allahu calayi wasalam inuu saxaabada u baro salaada sidaa darteeduu mimbarka u koray haddii marka imaamku uu rabo dadka musalliinta inuu kayfiyatu salaa uu baro sidaa darteedna meel saro uu u koro way u bannaantaho waa la soo reebaya waa miduu shiiku hadda soo reeba u yidhi ilaa an yuriida alimaamu tacliimahum afcaala asalaa ilaa imaamka inuu doonayo baridooda ayaga uu barayo salaadda afcaasheeda mooyaane ow yakuuna alma'muumu waa xaaladda labaad ayadana la soo reebayo karaahiyada laga soo reebayo ow yakuuna alma'muumu ama ma'muumku uu noqdo muballiqan mid wax ka gaarsiinaya can ilimaami imaamka waa muballiq can ilimaam fa yundabu markaa waa la sunneeyaa buuyi laakiin in kaanaa fii hayri masjidin laakiin meelaan masaajidka ahayn hadday ku sugan yihiin in kaanaa wuxuu ula jeedaa alma'muum walimaam waa ma'muumka iyo imaamku meelaan masjidka ahayn hadday ku sugan yihiin meel bannaanay matalan ku tukanayaan wajaba waxaa waajiba an yuxaadiya alasfalu alaclaa an yuxaadiya inuu ku beegmo ou ku aado alaclaa midka sarreeya bibacdi badanihi alasfalu midka hooseeya inuu ku aado alaclaa midka sarreeya bibacdi badani jirkiisa qaar ka mid a inay ku beegmaan waa waajib buu yidhi bishardi ictidaali اlkhilqa laakiin waxaa shardiya buu yidhi khilqada ama abuuristu inay tahay mid muctadiloo dhexdhexaada shardigan uu shiikhuu sheeguu leeyahy wajaba an yuxaadiya alasfal اlaclaa qowlka muctamadka ma ahan fi lmadhab waa laga ictimaadsan yahay qowlkan waa laga fiican yahay xagga ictimaadka oo shaaficiyada qowlka muctamadka waxaa waay oo nawowi raximah اllahu tacaala laf ahaantii laga soo naqliyey inaysan shardi ahayn almuxaadaa bayna alimaami wاlma'muum shardi ma ahan buu lama shardiyo arrinkaa agtooda laakiin waxay shardiyaan inaan la kala fogaanin kala fogaan dheer inaysan kala dheeraan laakiin inay isla sinmaan ama inay isku beegmaan ayaga agtooda shardi ma ah haddii masaajidka meelaan ahayn ay ku sugan yihiin ee midu sarreeyo maamuumkii imaamka waxaa waajiba buu leeyahay mu'alifku inuu la sinmo alasfalu alaclaa inuu ku beegmo macnaheedu ma aha inuu korkiisa ahaado maaha kan hooseeyo inuu hoos ku jiro kan kalena uu korkiisa madaxiisa ku aadan yaha lagama wado laakiin maxaa laga wadaa masalan ninkan markuu sarreeyo imaamku maamuumkana uu hooseeyo waa inay isku beegmaan labadooda waa kaa horeeyaa laakiin waad ku beegmaysaa waad ku aadaysaa waa la fahmaa umaleyna hadduu soo dhaqaaqo ma'muumka ee imaamka u yimaado lugihii imaamka ayuu ku soo aadayaa baa laga wadaa muxaadaadka sidaasay ula jeedaan ee ma ahan inuu soo hoos gala loolama jeedo taasi musaawaa bay noqo lahayd soo maaha iyo sinaan waa inay sinaadaanay noqo lahayd almuxaadaa waa isku beegmaa isku beegnaan wey inay isku beegmaan wey ee loolama jeedo inay siman yihiin waman lam yajid fi safi furjatan qofkaan safka furjo ka helin furjadu waa maxay meel duleeshow galo meel bannaanuu galo qofkaan safka ka helin axrama waa ixraamanayaa buu ixraamta muxuu la jeedaa ee takbiiratu lixraam uu la imaanayaa salaaddii buu xihanayaa uma yajdibu linafsihi waaxidan kadibna naftiisu wuxuu u soo jiidayaa buu yidhi waaxid oo min asafi safka xaggii buu ka soo jiidayaa liyaqifa macahu si uu asiga ula istaago wayundabu lidaalika midkaasna waxaa loo sunneeyaa musaacadatuhu inuu saacidaa loo sunneeya midka la soo jiido inuu ka aqbalaa loo sunneeyaa wey oo u yimaado masalada masale fuqaha badan ay qabaan waay safki masaajidkii baa soo gashay sufuuftu waa buuxaan waa dhammaystiran yihiin dad hadda markaas soo galaya oo kugu soo dhowna ma laha haddii masaajidka hadda laiska soo dabagalayo jamaacadu badan tahay markaa dadka soo galaya la xihanaysaa soo ma laakiin hadda dadkii waa kala go-een sufuuftiina way buuxdaa midig iyo bidixaa fiiriso wax soo galaya lama ah sufuuftuna waa dhammaystiran yihiin maxaa samaynaysaa shiikhu wuxuu leeyahay keligaa halkaa salaada ku xidhanaysaa safaa keligaa istaagaysaa waxaadna soo jiidanaysaa midka kugu beegan ee safka kaa horeeya ku jira markaad soo jiiddo asiga waxaa loo sunneeyaa buu yidhi soo jiididdaasi inuu fahmuu ogolaado ou safkii kula soo galo arrintaasna uu kugu saaciido soo jiidashadaasi waxay rabaan in looga baxo nahyigii laa salaata limunfaridin khalfa asaf saasuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam salaad ma lahan limunfaridin khalfa asaf qofka keligii saf gadaashii ku tukanaya salaad ma lahan laa salaata limunfaridin khalfa asaf nahyigaa si aad uga baxdo qof soo jiida buu leeyahay sheikhu raximah ullah arrintan soo jiidashada axaadiida ku soo aroortay kulluhaa waa daciifa axaadiidii aadaarta ku timid soo jiidashadaasi ma sugna axaadiid daciifaha ku soo aroortay haddaysan sugnayn ma la soo jiidanayaa ma la soo jiidanayo in la soo jiido qof oo la yidhaah safka hore laga soo saarana maxaadiir iyo mafaasidaa ku jirta mafaasideeda waxaa kow ka ah safkaasi duleelaa ku imaanaya waa khalal fi saf kow haaniyan qofkan la soo jiidayo waxaa laga yaabaa inuu dhibsado bal mararka qaar waxaaba laga yaabaa inuu kula dagaalamo masaladan uusan ogeyn ama uusan aqoonba uus idhahda ninkan ku jiidaaya waa maxay waa nin dagaalkaaga raba waxaa suuragala marka inuu dharbaaxyo kugu bedelo adoo soo jiidaaya oo iska kaa dhiciyo dagaal buu u fahmo jiidashadii dagaal oo u fahmo ayadana mafsado kale waa qofkii salaaddiisaad uga ciyaaraysaa ama tashwiishaad ka gelinaysaa marka sida saxiixa cidna la soo jiidi maayo safka haddaad furjo ka heli kartana furjaad ka gelaysaa haddaad ka weyso oo dad soo gelaya aad aragtana ayagaad la gelaysaa ood suganaysaa haddii aad weyso keligaa ayaa khalfa safi ku tukanaysaa xaaladdaana waa lidaruura oo nahyiga daruurada waa laga soo reebaya laa salaata limunfaridin khalfa saf addaruuratu tubiixu lmaxduuraat min baabi daruuraat wayd waa laga soo reebaya laakiin qof inaad soo jiidato sax maaha walow taqadama caqibu اlma'muumi calaa caqibi اlimaami lam tasix salaatuhu waa mas'alo waa walow taqadama hadduu hor maro caqibu lma'muumi ma'muumka ciribtiisa hadday ka hormarto calaa caqibi اlimaami imaamka ciribtiisa lam tasix salaatuhu salaadiisu ma ansaxaysa buui sababtu waa maxay licadami اliqtidaa kudayasha ma jirta bay idhaha cilladu waxaa waaye waa licadami اliqtidaa imaamka iyo ma'muumka waxaa lagu dayanaya waa imaamka soo maha imaamkaa lagu dayanaya imaamka inaad ka hor marto sax maa imaam iyo ma'muum hadday isla istaagaan masaladii aan ku soo marna fasalka awalkiisa waayo waxaa la yidhi hadduu ma'muumku waaxid yahay can yamiin ilimaamu istaagayaa soo maha fuqahadu in badan waxay qabaan markii la istaagayo dadkuna hadda in badan way ku dhaqmaaneen in wax yar dib looga baxo saasay sameeyaan soo maa yacni cagta imaam ma'muumka cagihiisa lama simo kuwa imaamka lama simo wax yaruu dib uga baxa laakiin alimaamu albukhaari raximah ullah fii saxiix albukhaari wuxuu u baabeeyey inay wada sinmayaan sunnana aysan ahayn in dib looga baxo dib u bixidda ma'muumku arrin sunnaa ma ah way sinmayaan markay laba yihiin haddii yacni markay laba yihiin waxaan ula jeedaa imaam iyo ma'muum waayo markay labadooda keliya yihiin way sinmayaan haddii ma'muum kala soo kordhana hadda saa hor usoo mara dibaa loo baxaya laakiin markay labadooda keliya yihiin way sinmayaan xadiid ibni cabaas radia allahu canhu ayuu bukhaari soo deliishaday riwaayadihiisa qaar waxay tusinayeen inuu nebiga la sinnaa sala allahu calayhi wasalam laakiin hadduu ka hormaro ma'muumka imaamka hadduu ka hormaro oo ciribtii ma'muumka ciribta imaamka ay ka hormarto middaas way miduu shiiku ku leeyahay lam tasix salaatuhu masaladan waxaa la weydiiyey shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah su'ila shaykhu اlislaam raximah اllah hal tujziءu الsalaaةu qudaama اlimaami aw khalfahu fi اlmasjid hal tujziءu الsalaaةu qudaama اlimaami aw khalfahu fi اlmasjid wa baynahumaa xaa'ilun wa baynahumaa xaa'ilun inta badan horumarka imaamka xaaladdaanay dhacdaa soo maha ma'muumka iyo imaamka markuu derbi u dhaxeeyo ma'muumka waxaa laga yaabaa inuusan si fiican u suuradaysan karin inta imaamka u jiro marka waxaa suuragala asigoo u maleeya inuu imaamka ka horeeyo inuu imaamka ka hormaraa suuragala salaadiisu ma gudaysaa qofkaas hal tujziu الصلاaة قداaم الإmاam أو khلفh في الmسجid وبynهma xاaئl فأjاaبa wuxuu ku jawaabay شhيkh الإسلام أma صلاaة المأmuم قداaم الإmاam ففيha ثaلاثة أقوال للعلماء أma صلاaة المأmuم قداaم الإmاam ففيha ثaلاثة أقوال للعلماء أxaduha taصixu muطlaqan أxaduhaa taصixu muطlaqan wain qiila inaha tukrahu wain qiila inaha tukrahu wahada اlqowl huwa اlmashhuur min madhabi malik wahada اlqowl huwa اlmashhuur min madhabi malik والqول الqadiim للشhaafiعي والqول الqadiim للشhaafiعي والثاني أنha laa تصح مطلقا والثاني أنha laa تصح مطلقا كمdهب أbي حaنيiفة والشhaaفiعي وأحمد كمdهب أbي حaنيiفة والشhaaفiعي وأحمد في المشهور min madhabihimaa fi اlmashhuuri min madhabihimaa والثالث أنها تصح مع العذر والثالث أنها تصح مع العذر دون غيره أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة مثل ما إذا كان زحمة مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة فلم يمكنه فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو أو الجنازة إلا قدام الإمام إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها وهو أعدل الأقوال وأرجحها waayo shaykhulislaam raximah ullah waxaa la weydiiyey salaadu ma ansaxaysaa qudaama alimaam aw khalfahu fi lmasjid wa baynahumaa xaa'il imaamka iyo ma'muumku xaa'il markuu u dhaxeeyo xukunkeeda waa noo imaan doonaa laakiin hadda midda aan u soconno waxa waye qudaama alimaam hadduu ku tukado salaadu ma ka ansaxaysaa wuxuu yidhi shaykhulislaam amaa salaatu lma'muumi qudaama alimaami fa fiiha alaaatu aqwaalin lilculamaa buu salaada ma'muumka uu tukanayo imaamka hortiisa uu ku tukanayo yacni ma'muumkaa hormaraya imaamkiibuu ka hormaraya saddex qowlaa ku sugan buuyi axaduhaa saddexdaas midkood waxa waaye tasixu mutlaqan salaaddiisu way ansaxaysaa wa in qiila innahaa tukra haba la yidhaahdo waa makruuha waa laga fiican yahay laakiin salaaddu way ansaxaysaa bay yidhahda wa hada alqowlu huwa almashhuuru min madhabi maalik qowlkaanna waa qowlka mashhuurka ah madhabka maalik qowlkaasaa mashhuura yacni aqwaal kale way jiri karaan min madhabi maalik oo aan mashhuur ahayn lakiin qowlka mashhuurka fii madhabi maalik waa qowlkaas waalqowl alqadiim lishaafici waana qowlka qadiimka ah ee uu ku tegay alimaamu shaafici raximah اllah wahaani annaha laa tasixu muطlaqa qowlka labaad waxa wey salaadu ma ansaxayso qowlkaasi waa qowlka sheikhu ku socda hadda sooma laa tasixu salaatuhu lam tasix salaatuhu buu waa qowlkaasi ka madhabi abi xaniifata washaaficiyi waaxmed fi lmashhuuri min madhabihimaa madhab axmed iyo shaafici waxaa mashhuur ah inaan salaadu ansaxayn wahaaliu qowlka saddexaad annahaa tasixu maca alcudri salaadu way ansaxaysaa laakiin waxay ku ansaxaysaa mutlaqan ma aha waa maca alcudri cudurdaar maci duuna gayrihi cudurdaar la'aan salaadi ku ansixi mayso qowlkan saddexaad tafsiilay gelinayaan hadduu u hormaro licudrin salaaddiisu way ansaxaysaa haddii laakiin cudurdaar uusan jirin salaaddiisu ma ansaxayso tafsiilkaasay geliyeen tusaale u keena cudurdaarka wuxuu yidhi milu maa idaa kaana zaxma sida haddii ciriiri jiro zaxmadu waa ciriiriga hadduu ciriiri jiro falam yumkinhu oo aysan u suuro gelin ma'muumka an yusalliya aljumucata inuu jumcaha tukado aw iljanaasata ama janaasada inuu tukado ilaa qudaama alimaam ilaa imaamka hortii mooye meel kale hadduusan heli karin fatakuunu salaatuhu qudaama alimaami khayran lahu min tarkihi lisalaa salaadiisa imaamka hortii uu ku tukanayo waxay noqonaysaa buu yidhi mid ka khayr badan inuu salaadii ka tago macnaa salaaddii maca alimaam uu la tukanayay inuu ka tago waxaa ka khayr badan inuu imaamka hortii ku tukado waana macduur arrintaanu inta badan waxay ka dhacdaa masaajidda suuqyada ku yaalla markay buuxsamaan oo laga yaabo xataa bannaanadii khalfal imaam ahaa inay buuxsamaan ayaa waxaa dhacaysa mararka qaar dadka qaar inay ku tukadaan qudaama alimaam qowlkan saddexaad maxay leeyihiin qoladaan macduuri cudurdaaray leeyihin bay maadaama zaxme iyo ciriiri ay jiraan meel imaamka gadaashiisaana ay waayeen waa loo cudurdaarayaa salaadooduna way ansaxaysaa wahada qowlu طaa'ifaةi min alculamaaءi wa huwa qowl fii madhabi axmed wagayrih waana qowl ku jira madhabka axmed iyo kayrkii wa huwa qowlkan tafsiilka gelinaya acdalu اlaqwaali wa arjaxuha aqwaasha midka ugu cadaalada badan uguna raajixsan waay yani midka ugu dhexdhexaadsan waay aqwaasha maxaa yeele qolo waxay yidhahdeen tasixu muطlaqan qolona maxay yidhaahdeen laa tasixu muطlaqan qowlkaani muxuu dhexdhexaystay labadii qowl ayuu dhexdhexaystay asaana ugu raajixsan qowlkan saddexaad wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin